in ka badan afar bilyan oo dollar ayaa shanta sana ee soo socota loo qoondeeyey in lagu xoojiyo dhaqaalaha loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatooyinka guryeenta ra-iisul wasaare ku-xigeenkaana wasiirka maaliyadda dalkan kanada christia freeland maray dhowaan soo bandhigaysay bajetka dowladda ee labada kun labaiy labaatan iyo laba kun saddex iyo labaatan ayay ku sheegtay in qorshahooda ku saabsan guryeenta uu yahay mid macquula christia freeland waxay tiri waxaan rabaa inaan caddeeyo in qorshaheenna uu yahay mid macquula marka ay timaado guryeenta waxaan taasi ka sheegay ayay tiri baarlamanka markii aan ka hadlayay guryeenta waxaan u sheegay kanadiyanka inaysan jirin ayay tiri xal deg deg ah oo dhahaya biri qof walba oo kanadiana wuxuu guri ka heli karaa meesha uu doono inuu ku noolaado taas way fahmi karaan dadka kanadiyanka ah waxay kaloo dadka kanadiyanka iyo dowladduba ay fahmi karaan ayay tiri in dal ahaan ay tahay inaan la nimaadno wadooyin aan ku dhisayno guryo badan dadka soomaalida oo badankood degan guryo kira ah ayaa in muddo ah ka cabanaya korarka kirada guryaha guryaha maalin maalin ka dambeysa waa kasii daraysaa haddadaan hal qol waxaa lagu ijaaraa kun iyo shan boqol iyo kun iyo lix boqol waagii hore wuxuu ahaan jiray sagaal boqol ama toddoba boqol ama sideed boqol hadda marka hal qol kun iyo lix boqol lagu ijaaro hooyadaasna markay lix caruur qabto ninka maba u ogolaba inay ijaarato hal qol iyo laba qol wasiirka guryeenta axmed xuseen oo aan la xiriiray si aan wax ugu weydiiyo arrinkan aysan ii suuragelin inaan helo balse xilli sii horeysay ayuu v o eda u sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay lacag badan ku bixinayso sidii ay u dhisi lahayd guryo cusub tobankii sano oo naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arrintan oo guryaha dhismaha maysan gelinin waxay ku hadlaysay gobollada gobolka ontario aan deganahayna waxay kusii hadleeyaan munishibiyada munishibiyadana wax quwad badan ee guryo badan ku dhisaan ma haystaan marka annaga guryo badan baan dhisoonaa hadda lacaga badanaa u qoondaynay laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabaynaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday because dowladdii hore arrintan dayacday toban sanay dayaceen arrintan laakiin inta guryahaas la dhisayo horta qaar badan waa la dhisay dad badan baana degan hadda dadka ka dhawaajinaysa alle dad baa liistiga ku jira waa runtaa laakiin dad waxaa jiro ayagana maaragta guryihii helay dad waxaa jiro koobyadii degan aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin bilayo koob ah dhibaatada guryaha uma muuqato mid kusoo afjarmi karta sanado kooban balse dowladda federaalk waxay sheegtay inay dadaal badan ku bixin doonto sidii ay u dhisi lahayd guryo dadka ay ku kiraysan karaan qiimo jaban xuseen nuur xaaji v o a toronto